haatana waxaad ku soo dhowaataan dhacdooyinka toddobaadka waa kan cabduqaadir maxamed bursa
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka aan ku bilownay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa toddobaadkan sheegay in sanadka cusub ee laba kun saddex iyo labaatan uu noqonayo sanad adeeg iyo waxqabad ay la timaado dowladdiisa isagoo jeediyey khudbad ku aadan sanadka cusub ee laba kun saddex iyo labaatan ayuu madaxweyne sheegay in sanadkan uu noqonayo sanadkii dib u xoraynta dalka sugidda amniga dhammaystirka dastuurka qabyada ah dhismaha ciidamada iyo hay-adaha dowladda dayncafinta iyo arrimo kale
sanadka laba kun iyo labaatan iyo saddex waa sanadkii dib u xoreynta dalka sidoo kale waa sanadkii dhammaystirka geedi socodka ee deyn cafinta soomaaliya ay ka madax banaanaan lahayd deynta sidoo kale waa sanadkii dhammaystirka dastuurka qabyada ah ee aan maanta haysano sidoo kale waa sanadkii tayaynta iyo dib u habeynta ciidamada qalabka sida dhammaan oo waataan hadda ka hadlayay siyaasiyanna waa looga heshiiyey farsamo ahaanna waa la wadaa aan u lahayn waa sanadka laba kun iyo labaatan iyo saddex waa sanadkii ballaarinta waxbarashada caruurteena waxaan rabnaa sanadkan inaan macalimiinta tiradooda aada u kordhino dugsiyada publica ah ee dadweynuhu leeyihin aada u kordhino oo tacliin dadka danta yarta ah ee soomaaliyeed ay helaan xuquuqda tacliimeed ee caruurtoodu ay leedahay sanadka laba kun iyo labaatan iyo saddex waa sanadkii sugidda amniga amni waara oo qaab dhismeedya leh oo shuruuc leh oo nidaam leh sanadkii dalkeenna uu yeelan lahaa waa sanadka ilaahay idinkiis ilaahay idinkiis waa sanadkii xasilooni siyaasadeed la gaari lahaa oo dastuurka meel uu gaari lahaa oo isfahamka siyaasadeed dhammaan heerarka dowladda federaalka iyo hay-adaheedu ay gaari lahaayeen oo siyaasadeenu siyaasad xasilan oo la garanayo waxa beri soo socda haddii alla yiraa ayna u noqon lahayd waa sanadkii diiwaangelinta dadweynaheena dadkeena inaan diiwaan gelino meel kasta iyo degaan kasta ay joogaan aqoonsi muwaadinnimona aan siino sanadkii aan xaqiijin lahayn waaye haddii alira waa sanadkii dhammaystirka dhismaha hay-adaha qaranka soomaaliya komishinadii dastuuriga ahay kuwii kale oo madaxa banaanay kuwii kale hay-adaha u adeegi lahay ee aan wasaa dowlada wasaarad bas kama koobanta eh hay-ado kale ka koobantaa oo naga maqan haddana waa sanadkii la dhisi lahaa oo la dhaqangeli lahaa ilaahay idankiis sanadka laba kun iyo labaatan iyo saddex waa sanadkii dejinta shuruucda shuruucdii lagu xaqiijin lahaa saraynta sharciga waana sanadkii dhowrista xuquuqda aadanaha bisha janawari laba kun iyo labaatan iyo afar annaga oo ku guulaysanay dhammaan himilooyinka iyo yoolalka ay dowladdu higsanayso aniga oo ka codsanaya muwaadin kasta inuu kaalin ka qaato dadaalka uu lagu hiigsanayo dowladnimo waarta
haddaba axmed kaboole oo ka faalooda arrimaha geeska afrika ayaan weydiiyey waxaa oga baxay khudbadda madaxweynaha ee sanadka cusub iyo sida ay ku qabsoomi karaan arrimaha uu sheegay in sanadkan ay dowladdiisa qaban doonto
waxaa iiga baxay run ahaantii in madaxweynuhu uu aada iyo aad u saaraya amniga brioritiga koowaad waxaa iga baxay in uu raadinayo taageerada shacabka soomaaliyeed oo u raba inuu aada iyo aada u dhiirageliyo madaxweynuhu wuxuu kaleeto ka hadlay dimuqraatiyationka dalka in awoodda dalka shacabka loo celinayo madaxweynuhu waxyaalaha kaleeto oo uu runtii muujiyey waxay tahay in wadatashi uu geliyey amniga iyo howlgallada taasoo uu kala hadlay maamul goboleedyada uu soo qaato doorkoodii meesha uu ka caddeeyey marka sanada laba kun iyo afar iyo labaatanka madaxweynuhu inuu dalka soomaaliyeed diyaariyo oo amni ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo dimuqraati ahaanba inuu diyaariyaa sawirkaas iyo khudbadiisa ka dhex muuqatay waa gartay marka qodobada waxaa ku jiray dhismaha ciidamada iyo in amisom sanad kadib ay kala wareegi doonaan ammaanka guud ee dalka marka bal arrinka qodobkaas oo kale ka waran
dhismaha ciidamada aada iyo aad ay ay muhiim ugu tahay dowladnimaday saldhigna u tahay runtii madaxweynuhuna wuu muujiyey waana baahi loo qabo oo ka maqan structurekii ciidanimadu soomaaliya way ka maqan tahay soomaaliya waxaa weeye xoogaa waa waa tababaran yihiin laakiin qaab maleeshiyo ayay weli loo shaqaynayaa oo xaruntii istaraatiijiyadda malaha waahda waxbarashadii malahan yani hadda howlgalaa lagu jira waktigeediina waay runtii waxaan rajaynaynaa in uu ka shaqeeyo madaxweynuhu sidii uu isugu dhafi lahaa ciidamada militariga soomaaliya si professionaalana ay u howlgalaan xeer kasta oo ay kala yihiin kala wareegidda amisomna waxay ku xiran taha runtii hadba sida ciidamada soomaaliyeed loo diyaariyo oo awoodda waa in loo geeyaa dowladda dhexe sida ay ku heeran lahayd waa in laga shaqeeyaa maamul goboleedyada iyo dowladda waa inay isku raacaan amniga guud in oo dalka lagu wareejiyo dowladda federaalka soomaaliya lagu wareejiyo yacni dabaqadahaas oo dhan markay kasoo baxaan amisom lagu wareeji karaa ammaan laakiin hadda waxaan isleeyahay aniga labada kun iyo afar iyo labaatanka uma diyaarsana dowladda soomaaliya inay amniga guud kala wareegto amisom inta dowladaha federaalku ay weli awoodo leeyihiin oo hubkooda haystaan oo hubka shacabka iyo qabaa'ilada uu gacanta ugu jiro
adigoo soo koobaya dastuurka in la dhammaystiri doono ayaa ku jirtay muddona wuu soo jiitamayay dastuurka marka sidee isleedaha waa lagu dhammaystiri karaa muddadan sanadka ah dastuurka qabyada
horta dastuurka qabyada wax uga baxa waxay tahay inuu helo codka shacabka inuu helo codka shacabkana waxay ku xiran tahay inuu helo amniga dalka oo dowladdu ay gacanta ay ku hayso oo dadku ay xaquuq u leeyihin inay ka hadlaan dastuurka inay ka hadlaan tiina ma jirto oo meelaha qaar al-shabaabaa haysta meelaha qaar waxa waaye dadka gaajo iyo abaar iyo dhibaata ka bixi laayihiin horta laakiin waxa weeye in kow muhiimadda koowaad la siiyo amniga la siiyo dastuurka lagu xejiyo kabacdina waman wafud si loo heli lahay dowladda ay ka shaqayso laakiin amniga priority kow laba saddexa oo xataa ciidamada laftirkooda la bar xaquuqda ay ku leeyihiin dadka shacabka oo aysan ahayn inay qorayga iska wadaan dastuurka waxaa ka horeeya amniga dalka oo violenciga ay gacanta ku qabsato dowladda soomaaliya kaasi waxa uu ahaa axmed kaboole oo ka faalooda arrimaha geeska afrika isagoo ku sugan dalka uganda ayuu qadka telefoonka igu warramayey dhinaca kale in ka badan soddon qof ayaa ku dhintay tiro intaas ka badanna way ku dhaawacmeen laba qarax oo ismiidaamin ah oo toddobaadkan kooxda shabaab ay ku weerartay magaalada maxaas ee gobolka hiiraan halkaas oo ka mid a meelaha dowladda soomaaliya ay dagaalada kula gashay kooxda al-shabaab guddoomiyaha degmada maxaas muumin xalane ayaa khasaaraha dhimashada ee qaraxyadaasi oo ahaa kuwo xoogan uga warramay wariyaha v o eda ee beledweyne xuseen xasan dhaqane walaal aad u mahadsantahay waxaa kusoo kordha laba qofood oo dhimatay uu dib kasoo baxday qofna burburkii dhismaha laga helay qofna uu ku dhintay saalka muqdisho ku dhintay labadaas qofooda saaraa markaan wada hadlayna kadib kusoo korortay tirada guud marka dhimashada meeqa waa inta aasteen soddon iyo koobay noqonaysaa wallaahi walaalka xaaladda waa iska degan tahay laakiin waxaan gurigno la daaraadhacaynay maxaan ku sheegay dhismooyinkii dadka ku dumay aan dib u guroynay wadooyinka xirmaan furoynay kashinkay magaaladan guroynay dadkii on baadigoobeynay qofa meel ugu tagnay carruurtii dhumtay on baadigoobeynay waxyaalahaas hadda kor ka mashquulsanaynay xaaladuna hadda waa degantahay guud ahaanba dhegaystayaal barnaamijkeennii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaaba tan iyo kulanti dambe nabadgelyo